iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee butroska labaad nebiyo been ah iyo nolol shar ah laakiinse waxaa dadkii ka dhex kacay nebiyo been ah oo idinkana sidaas oo kale waxaa idinku dhex jiri doona macallimo been ah oo qorsoodi idinku keeni doona bidcinnimo wax halligaysa iyagoo inkiraya xataa sayidkii soo iibsaday oo dushooda ku soo dejinaya halligaad dhaqso ah kuwo badan baa raaci doona falimahooda nijaasta ah oo sababtooda ayaa loo caayi doonaa jidka runta ah damac xumaan bay hadallo iska yeelyeel ah idinkaga baayac mushtari doonaan kuwaas oo xukunkoodii waa hore lagu xukumay uusan haatan raagayn halligaaddoodiina ayaan gamcayn maxaa yeelay ilaah uma turin malaa'igihii dembaabay laakiinse wuxuu iyagii ku tuuray cadaabta oo wuxuu ku riday godod gudcur ah iyagoo xukun aawidiis loo haayo oo dunidii horena uma turin laakiinse wuxuu badbaadshay nuux oo ahaa mid xaqnimada wax ku wacdiya iyo toddoba qof oo kale markuu daadkii ku soo daayey dunidii cibaadolaawayaasha oo magaalooyinkii ahaa sodom iyo gomorana wuxuu ka dhigay dambas oo intuu afgembi ku xukumay ayuu masaal uga dhigay kuwii cibaadolaawayaal noqon lahaa oo wuxuu ka samato bixiyey luud kii xaqa ahaa oo aad loogu saxariiriyey sharcilaawayaashii dabiicaddoodii nijaasta ahayd waayo ninkaas xaqa ahaa iyagu dhex degganaa oo waxaa naftiisii xaqa ahayd maalin ka maalin silciyey camalladoodii sharciga ka geysta ahaa markuu arkay oo maqlay rabbigu waa yaqaan sida kuwa cibaadada leh jirrabaadda looga samato bixiyo iyo sida kuwa aan xaqa ahayn loo hayo iyagoo ciqaaban ilaa maalinta xisaabta khusuusan kuwa jidhka raaca iyagoo damaca nijaasta ah ku socda oo sayidnimada quursada iyagu waa indha adag yihiin oo waa macangeg kamana cabsadaan inay kuwa derajada leh caayaan malaa'iguhuna in kastoo ay iyaga itaal iyo xoogba ka badan yihiin iyaga dacwo cay ah rabbiga hortiisa kagama dacweeyaan laakiinse kuwanu waa sida xayawaan aan caqli lahayn oo u dhashay in la qabsado oo la dilo oo waxay caayaan wax aanay garanayn hubaal iyagu halligaaddooda ayay ku halligmi doonaan xaqdarradooda waxaa loogu abaalgudaa xaqdarro oo waxaa iyaga la wanaagsan inay maalinnimada raaxaystaan iyagu waa wasqaamiin iyo ceebaalowyo oo markay idinla feesteeyaan waxay ku raaxaystaan khiyaanadooda waxay leeyihiin indho sino miidhan ah oo aan dembi ka joogsan karin kuwa aan adkeen ayay sasabtaan waxayna leeyihiin qalbi damaxxumaan ku noqnoqda oo waa dad nacaladeed jidkii qumanaa ayay ka leexdeen oo way ambadeen waxayna raaceen jidkii balcaam ina becoor oo jeclaaday abaalgudka xaqdarrada laakiinse isaga waxaa loo canaantay xadgudubkiisii aawadiis dameer carrabla ayaa ku hadlay dad codkiis oo wuxuu joojiyey waalidii nebiga kuwanu waa ilo aan biyo lahayn iyo ceryaamo uu duufaan kaxeeyo oo waxaa iyaga daraaddood loo sii dhigay madowga gudcurka waayo iyagu waxay ku hadlaan hadal faan ah oo aan micno lahayn oo kuwa in yar kaga baxsanaya kuwa qaladka ku socda ayay ku sabsabtaan damacyada jidhka xagga nijaasta oo waxay iyaga uga ballanqaadaan xorriyad laakiinse iyaga qudhooduba waa addoommadii qarribaadda waayo wixii ka adkaada nin ayaa isaga addoonsada waayo markii ay nijaasta dunida kaga baxsadeen aqoontii rabbiga ah rabbigeenna ciise masiix haddii ay haddana ku dhex murgaan oo laga adkaado xaalkooda dambe waa ka sii xumaadaa kii hore intii ay jidka xaqnimada aqoon lahaayeen oo ay dib uga noqon lahaayeen amarka quduuska ah oo iyaga la siiyey waxaa uga wanaagsanaan lahayd inayan aqoon jidkaas wixii maahmaahda runta ah lagu yidhi ayaa iyaga ku dhacay eygu wuxuu ku noqdaa mantagiisa doofaaraddii meeratayna waxay dib ugu noqotaa gelgelinta dhoobada